bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal haminimo faylaa weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacad raadiyaha baydhabo hamiin fadhi dhegaystayaal welib waa hamiinimo talaadeetuu arbaanaha galayta taariikhdun iyo kabeeganta siyeedka bili lixaad ee juun sannadda labada kun iyo labaatii kowda qodobada dhegaystayaal barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doonnaa haddii ilaah raalli ku nagdaysiin dhugunsuu doontaan weliba ku mid ahaa magaalada baydhabo oo ku mid ee goobaha la ka qabado doona doorashooyinka golayaasha baarlamaanka cusubyiin lanku dareemaha in diyaargarowga shacabka magaalada baydhabo ee daraansha ku hadlay sidii uonka diyaargaroobahan doorashada dhowaan lagu qabdi doona magaalada baydhabo saasoo kale ah sida markaasi onka diyaargarooben munaasabada munaasabadooyinka xorriyadda barnaamijkaasi gudbii doon dhegaystayaal haddii laaraaliku nagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararkii waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doon dhegaystayaal waliba ku mid ee maamulka degmada baydhabo ee ku qiybgalay kulunlun ku hadlaayay wadashaqaynta ururada dhallinyarada iyo maamulka degmada barnaamijkaasi gudbii doon kulunkaas walyaabaha kubay saasoo kale ciidamada amisom sector trie weliba geekraashin iyo caawino kale ku wareejeena guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga barakacyaasha iyo meelshati ku hadli barnaamijkaasi gudbii doona dhegaystayaal haddii laaraali ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijkaasi gudbii doonnaa weliba ku mid eh dadkaana dadkaana baabuurta cadcad saaran ee xafiisyada makeefada kajara ee banaanka baasada ka dhamayo weliba kufayle askarta weliba siyaasateere wasiirka amniga soomaaliya barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal haddii laaraali ku nagda saasoo kale qodobka kale barnaamijka asiin gudbi doonna haddii laaraali ku nagda weliba ku mid eh may horteegin furitaanka waddada iskiiraasa muqdishoiyo afgooye barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal shacabka soomaaliyeed san argayan dhacdooyinkan ka dambeeyey ee kudhiyahay magaalada muqdisho sadaraansho ankumuujeen waanan ka fal celiyeen barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filis weliba uu sii dhikay mashruuc reedlanka dhiso xarunta degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir barnaamijkaasiin gudbi doon dhegaystayaal dabagalka wararkii waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka oo ka siinkahayna isin dhugeysto doonta waliba ku mid ee guddoonka baarlamaanka galmudug oo tababara aqoon kororsi ee magaalada muqdisho kufuri guddiga amniga iyo xuduudaha maamulkaas barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararkii waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo siinkahayn isin dhugeysto doonta waliba ku mid ee zamzam xaaji cige oo ku guul daraystay kumidna qodobka golayaasha wakiilada somalilan iyo weliba artay ano ana aboogay iyo saasoo kale sabanhaaya inaanu guul daraysada barnaamijkaasi gudbi doono soobdishantii qodobadaas iyo qodobadii kale ee hani koraya dhegaystayaal barnaamijkaasi gudbi doona barnaamijka uu ku walibaasinsaare waan dhisin guuldaraysiyahaye anoo maxamed raxmaan ibraahim jiiro eh saaxiibkay xasan aadan khayr xasan jookar farsameeyaha ayaa ka dhawaada markale oo barnaamijka dabagalka wararkii waraysa idaacadda raadiyaha baydhabo
Para
waayahay dhegeystayaal hamiin feele meel bishiroogtan iyo suubalina darartanba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba kumid atee goobaha la ku qabda doona doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo siwiilanka dareemahay magaalada saas oo kale shacabka magaalada baydhabo weliba aragtay shil duwan ku dhiibadaana doorashadaas hadarartii saas oo kale munaasabadooyinka xoriyadda waa sida markaaseytii iyo dareensho ka cabireen
waxaan soo dhaweyneynaa waxaan soo dhaweyneynaa doorashada dalka ka dhacayso sanadkan labada kun iyo labaatan iyo kowa runtii waxaan isleenahay haddaan shacabka nahay waxaan isleenahay inay noqon doonto doorasho shacabka soomaaliyeed mustaqbalkooda iyo iyo iyo ahdaftooda lagu guuleysan doono ay noqon doonaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siin salaame mabaan dadku ka hadal faday ajantagna aan hor dhigweeyey doorashada sida magaalada bilicdiya saaro korna magaalada tidaan bilicdiya uniyaha saaradaan waayo mabahan ii wajahan unuba doorashaan ii wajahan soo dhaweynta madaxweyne kiigaan ii wajahan lix labaatankii juungaan ii wajahan kowda luulio ii wajahan andasdhangaan ii wajahan qofka kaliya un geega dhikatiirsinya una dhallinyaradaan lay unu yacni baryahan magaalada waxaa laga dareemayaa ee magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa laga dareemayaa saansaan dowladnimo waxaa laga dareemayaa in ay dadku u diyaargaroowayaan in magaranaysa ay ka qayb qaataan doorashada insha allahu tacaala markaa si doorashada ay u galaan magaalada waxaa yani la samaynayaa bilicdeedii nadaafadda dhanka nadaafadda insha allahu tacaala aad baa loogu dadaalayaa sidoo kale dhanka amnigana aad baa loogu dadaalaya si doorasho wanaagsan loo qabto toddobaadkiin halmar oo sharcina jara oo haddii jidadkii la dhasaay hadafadii haddii arrimihii oo isdhaxgalkii bulshada iyo booliiska hadafadii haddii nadaafadii hadafadii oo laynku hadala waxyaaliha bahen marka taas oo dhan wali waaha tallaabooyinshii waana qaadni waana wedna waana waliha keeliwadaaga doongne iyagoo sarrasmi aliin qobadi ama yaba meelahay niilwada iyo keeliwadaaga doon haddii ilaahay ar meelfaylan waa niin marahayn
hagaag dhegeystayaal waliba kuguda jirna barnaamijka dabagalka wararkii oo wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal magaalada baydhabo weliba lakuqoobday kulan lagu hadlaya wada shaqeynta ururada dhalinyarada iyo maamulka degmada kulankaaseti oo qaban qaabiyeen gudoomiyaasha dhalinyarada degmada baydhabo welibana kulankaa ku qeybgalay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada nkurinti waliba munaasabadaas markay dhammaatay warbaahinta nku warbiyey walyaabo lanku hadlaayay gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo isaaq duceysanay saas oo kale gudoomiye ku-xigeenshay maxamed cabdulaahi walibana meelseyti saas oo kale buraarajiyey dhalinyarada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo mudane aadan carab iyo saas oo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo iyo meelseyti ku hadleen
geedka shira qobsanay shirkaasayti wayna unku hadalaanay si oo meyle raay magaalada bilacdiya iyo horumarsha iyo looyinku shaqeeyay fadi sidoo kale shirka wali rooy gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda degmada baydhabo si oo arrimaha amniga ama laamaha amniga liinla shaqeeyay fadi naftirsha isla falanqayni gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshadana walaalkay aadan carab isu naftirshay madaxda shirka isuuna kaalin weyn ku qaadaya ka jari iyadaan ka faraxsana inti madaxdiitaana degmada baydhabo dhallinyaro san qurux badan la kulanto walibaahadiyo ee mayle raay sheegal ero fikradiyo iyo mayle raay iswalaay talooyin ayuu haayeen lagu dhagaysad eeda farxad gaara ninkaata dhammaan dhallinyaradan degmadan baydhabo anoo afsho ka hadalow eeda kulunkan anka faraxsanaayeen waana hadhowaayaan kulunkan waana way rajaynaa inin kulumaantan mayle raay billibaba dhowr maalin mayle raay kulumaantan noocan ee unukuga qaada doogna wali in mahadnagaane markii guutaan lahagto wali in mahadnagaane madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan oo xaqiiqdii madaxdan hortaana ama garab booy surung talooyinsha iyo taladiis iyo maalin walba walka weelahan yonaftursho eeda uma hasanyin mudane madaxweyne adiina booska ilaahay nabadkiisii guulaysay intuu ku mahadnago fadeey gudoomiyaha degmada baydhabo mudane xasan macali axmed biikoole oo dhallinyarada sida uusan garab teeginyo sida uusan dhiirigeliyahayo oo markastan la teegayanan ku mahadnagaana marka dhallinyaro waliba siin lahaaha wada shaqayntii oo hadda inta liiska fari ini safaylileyn wada gududo lankasta wadanka waajibaada ku saaran wali ku saaran mas-uuliyada ku saaran ini wali la faday lankasta wadanka miyay isugu ka aadan iyo suunaha ku bii marka maalmo xurriyadda ini wali fadaana ini safeyle jawg urxoon oo la kasu koro dhallinyaradii bahaan sameeyay koraana la eraw unuuna inti sameeyna wali fadaanaha gudoomiyaha dhallinyarada degmadan baydhabo iyo ku-xigeenadiis ilaa maamulka haafadda oo dhallinyarada ilaa meelanka hoosayta waahda dhallinyarada in shaqo moogata oo dalkan la kasaw in isanku jeesitaan yalahan ku hadalay marka wali wahaa wadooyinga la dhasahay wali kale jareha guud ahaan balicdii magaalada ya socta wali wahaa in arrimawasiyo dhan dhallinyaradiyo yo maamulka go'aan ku siyaan intaasata siyeed lamaada kun labaatan iyo kowda shirkaasi wanaagsan inka dhammaaday may gaaba badan hadalkuu ka hadalaay gaabtaan nooga sayto dhinaca amniga ah eed aan is afgaranay dhallinyarada ku socoto tumanka haafadood walow hadnii dareerto toddobaadka xorriyadda sidii liinku dhiib qaado lahaa iska afgarannay may kale iska afgarannay doorashada ha socoto sidii koonfur galbeed annaga ada lahayti isteedada dhong meel inka wanaagsan anka nagada lahayti aragtay mo amni ahaan dhallinyarada ballan qaadaan yaan iska afgaranay marka de eeda anka faraxsanna waxyaalo kale oo iska afgaranay hoosmadan galab laakiin may guutaan iska afgaranay nii dalkankange wanaagshay amnishay dhallinyara tumanka haafadood degmada baydhabo ka nool hami igeliin teeganaado aadna ligu kaheybaysadaanna ballan qaadeen dhallinyarada marka de eedaan anka faraxsanna may siin lahaaha may kale ka ballangnay inii muwaaqafada la shaqeeyo gacmo lisqobsado awooddo la madeeyo dowladnimada la garabsirumo dalkan kaangee ka araga haytaan sagaashan i shantahe dhammaan dhallinyarow walaa wasiirre dhallinyaro laayo wasiir ku-higeen dhallinyaro laayo agaasiime dhallinyaro laayo hadda maybo dhallinyaradii hor meel ku odsadee ani dhidishonbadaday ni dowladnimada gacmood lamada gacmood in lugaa afka ka qobadaan eed kasta oo dalkan walhunka sheegaas inay jawaabyo ku biyaan yaa arday maybo walaasdhan iska afgarani eeda aan ma hasantiin shirkaanna wada socdo doona kan laygee kale maka ekaadaaw bilaawii dhammaad mahaadaaw wada dareero doona eedaasin kama hadnagaana ma iska ognaaha ani oo dowladnimada garab teeganaano hamiigeed dalkaan haddii hun isku qobanno wanaagka shaqayno hamiigeeda surnaano dhallinyar eedaan ma hasantiin maysiin rajee guulasiin rajee may guul rajee koonfur galbeeda guulan rajee
xamiin feere saaxiibyaal barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo kula dareertan dhegeystayaal ciidamada amisom sector tree oo geek raashin iyo caawinaad kale ku wareejiya guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga master cobra ayaa kumahadnaga deekhdan walibana isugu warbiyey meelo markaas iyo unka talgalan in deekhdan la deersii doona saas oo kale intiita
qoladan amisom halii wareejidi waliniska jirta raashiin iyo agab kale su-aalla wali haytay may ku tara korta dadka baahida horta eedaan wiinta wala la helowna eedaan xadidinihin inkastoo habraacuna aan raaca doonna kaasoo una anka raacana qaabka una walaha ka xuladaana oo ah dadka anka liidada ama anka tabar daran iyagoo dhammaantiyo liidadaan haddana siisha liidadaan sida curyaanka dhagoolkaha gale ciyaalka agoontaha qoyskiyaha gale oo oday aan roogna markan wali una baahidan wali daboolase والبميا والميهلنا ولا لهليا كرم واليرن والإبرة كفيليين معناه باهدا وليد دبولا سي بقول كيبا بقول هون دبولنا كل حدي وحدا أن بقول لي إنساران هي دبولا والنا والكترايا ميلو إبر هايتنا بويايا jaran hay-ado eedii eed aan ka howlayin inkastoo dhibaatooyinka isku baaxad weynin stateka markii laga hadala sida bokooloo kale hadda dhibaato xooglaya ku jirta degmada tiyeglow wadadya eed hanka barakacin iyo dadkii dhammaan oo dhan abaaro jiraan dartiya amni dara dartiya wali dhammaantiyo macquul nagatay in magaalooyinka waaweyn nabad i nolol ahaan weydiisadaan taasoo culayska nagatay magaalooyinka oo dhanna oo go'doonsan oo badanaaba la kaseedow gaadiidka cirka sida diyaaradaha oo dhulka seedow iyo aad cariirin eyi taasoo walaagii galaayaanna walxadidin lay nagadaayaan markan wali eedii eed hay-ado anka jeediyaane baaq oo dadkaas wallanka qobada sida degmada berdaale oo dad eedii eedan tira badan laha barakicii oo kooyeenba qaar baydhabahan gudubeen qaar awdilnahan gudubeen culeysyadaasi oo dhan wali kala tacaalahayna hay-adaha qaramada midoobey oo aanu an isticmaalana dhinaca xiriirinta ee hay-adda lankasaw oja iyo hay-ado kale oo un-ka aan hayna oo kuwa caalamiga ah ama i n g o-ka lankasaw iyo hay-ado maxalligaba wali mar walbaba xafiiska guddiga qaxootiga baahiyaalka wali suubiyey khayladhaan la qobodow bil walbaba xafiiska shirce kaasoo aaladda warbaahinta ah iyo aan isticmaalaanna aalado kale oo isgaarsiinta sida iimeylada oo kale oo aan sheegaana dhibaatada meeli ka jirta ilan gurmada wali hadda gurmadyo xoog ku dareeranaa bardaale wali ku dareeranaa mayle xudur wali hadda eedii eed haddana cunsaarnay xoogga in deegaanada kale sida shabeellada hoose meel alle meelihii idoo deeri kuraan galanku jaysadaan hay-ada badan ayaa ku shaqeeyahaya walow walaa oo boqolkiiba boqol landaboolna baahida haddana dadaalka gurmadka ma harsan guddiga qaxootigana mar walbaba qayla dhaantaasi ma roojiyahay oo inta hadda oo una warqadda ka saxiixnay xadigaasayta kolley xafiiska ku tallada doona qolada oo la sii doona maadaama walaagii dhan dadka dhan landeersii korna dadka dhibaataysan oo kaamamka roogaan haysana sida inshal dhibaataysiin qaara haddaba waa la helahay hay-ado garagaarka sii hayaan qaarna waxa waaye weli walmahelna qaar wali laka yaabee mar in wal heleen marna wal waayeen laakiin wali ha ka saaraanee nidaamo una halbeeg una isticmaalaanna oo ka ogaadanna haan wal an helna muddada dhow oona anka tabar daron aana sal la taarget garayaan
dhegeystayaal waliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal xukuumadda federaalka soomaaliya waliba faahfaahin ku biidaya xiliga rasmiga ee ay xargolka jaro doona dhismaha wadada iskiiraas muqdishiyo afgooye oo dhismajee waqti hore bilaabday wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed soomaali waliba sheegay in qorshigaas hayay in xariga kajara dhismo wadada bilii febraayo ee la dhaafi balse sababo amni dartiya reedandhiye waa suusa dalkan dhiki
horta wadadaas wax ku dheggan oo dowladda gaara ma jiro annagoo dhanaa jecleen qorshihii loogu talagalay qorshihii hore oo kambaniga turkiga oo dhisaayo kormeerkii ugu dambeeyey oo aan aadayn waxay ahayd in february la furo waa taqaanaa xaalad amniyaa ka jirto wadadaas kambanigaas iyo shaqaalihii soomaaliyeed iyo ajnabiga wixii oo dhan dhibaato badanaa horta ayaa jirto oo dhinacii amniga ah marka saas ay tahay laakiin shacabka meeshaas aan tagnay jawaabta nooga imaanaysa shacabka iyo waddada meesha ay hadda tagtay waa gebagebo buundadii afgooyay kusii dhowdahay oo la rabaa in maxaa la dhahaa ee isku xirmaan caqabadaha iska jiro qorshihii la dejiyey waxay ahayd in waktigaas la qabto ee boqolkiiba ee, maxaa la dhahaa sagaashan ku dhowaad ilaa ama boqolkiiba siddeetan iyo shan waa la qabtay inta yaroo hartay shacabku way nala shaqeeyeen oo dulqaadanayaan ee, jid muhiim ah oo wakti kooban aad meesha aragtid afgooye iyo xamar ayaa usoo bixi doono ee, sidoo kale dadka xaafadahaas degan oo kale maadaama wadadaas halbuulaha loo dhisay ee, ayagu naftooda way ku nacfin doonaan marka inay ilaashadaan ee, aysan dalkooda ayagaa iskaleho ayagaa loo dhisay ee, sida dhici jirtoo kale waddo markii la dhisoo kale dadku xoogaa mm, waxay iskama saaraan mas-uuliyad guryahay hagaajistaan waddadii ciidda iyo wixii oo dhan kusoo ogaan marka ayaduna inay ilaashadaan ee, waana dhammaan doontaa insha allah marka ugu dambeyso horta annagu supervisionkaan leena kambaniga dhisaayo ee, duruufo badan oo iska jira darteed wuxuu nagu yiri eh, markii iigu dambeysay ilaa laba bilood ilaa lixdan cisho waa ku dhammaynayna oo hadda soo socoto saasoo oo noo sheegay waa suuragal inay noogu dhammaato ama ay ay wax ku darsanto inkastoo waddada kaleba jowhar aad aragtay in in la geeda xa- qaadayo oo weli dhismaheedii aan si rasmi a u bilaaban laakiin shaqo fiicana laga hayaa Ee, waxaana qiyaasaa in tan jowhar ay ay ka yaraan doonto waqtiga markii loo fiiriyo midda afgooye afgooye dadkii oo dhanaa degan Ee, populationkii xiritaankeeda xataa aadaa loogu dhibtoodaa laakiin ee, dhinacaas xoogaha inay ka dadyar tahay aan qiyaasaynaa iyo khibrad ay heleen shirkaddii dhisaysay intay jidka dhisaysay marka waa waxaan rajaynayaa ee, mustaqbalka dhow jidad fiican oo standar ah oo standar caalami ah inay shacabka soomaaliyeed ee labada shabeelle
waayahay dhegeystayaal weliba kuguda jirna barnaamijka dabagalka wararkii oo wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo oo mararka qaar iyo jarta xabasho shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo ku cawaadeen ciidamada saasoo kalena jaran mas-uuliyiin hore oo markaas cabasho ku sheeno ciidamada booliska oo kusugan baraha kontarool iyo weliba een, baraha kontarool ee hagalow magaalada muqdisho iyo weliba hanko bahoba ardasayd weliba ka jawaabay een, ah, wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya welibana een, ah, warar afka ka qaaday dadka een, ah, kusugan dibadaha iyo saasoo kale mas-uuliyiin hore oo markaas cabashada ka sheenay cii- ciidamada booliska uu markaas sheegay walibana uu is eray een, ah, dadka oo beesada kabiyow dibado iyo saasoo kale een, dadka mukeefada inshidan weliba ardasayda xag ka lahaayay ciidamada booliska waa suusa dalkan dhiki
dadkeenna kor jooga oo baabuurta cadcad saaran iyo xafiisyada iyo siga ku jiro wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa ka mudan dadkaanaan ka mudan ilaa runta markaasu sheeg dadkaanaan ka mudan waayo waxa waaye ayagaa qoraxda taagan ayagaa ayagaa dhidida ayagaa qabowga taagan ayagaa naga mudan waana inaan qirnaa taas haddaan taas qiri weyno annaga lafteenna kuweenna ee siga ku jira cudur cudur iyo balaayaa nagu dhacaysa aan markaa dibadda lacagteena ku dhammayno wallaahi waa qirsannahay oo mar labaad waa qirsannahay oo mar saddexaad waa qirsannahay waxa aad qabataan waxaan jeclaanahay inaan ilaa lawicaddo ilaa raasxaseyn raasxaseyn raasxakadoon ilaa lawicaddo ilaa meesha u kuwa furaysa askariga booliiska ee jooga ama mili- ama ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay fariinteedu gaarto inta aan sharaf u hayno inta aan karaamo u hayno inta aan qirsanna waxqabadkiisa inta dhididkiisa iyo dhe- ee, meesha qabowga iyo qoraxda u taagan yahay inta aan ognahay inta ilaahay ab- abaal ku siina waxaas oo dhan waa qirsannahay anoo marka ka wakiil ah madaxda sare oo bare ministerka maantadan wuxuu ii sheegaya lacaga oo isagu gaar u lahaa oo inuu saxiixa ahayd oo si gaara u bixiyo inay ku heshiiyeen wasaaradda maaliyadda ee isagu in mushaaradka loo leexiyo waa ognahay wa- wasiir bayle wasiir bayle annaga wasaaradaha waana gaajeeyaa waan ognahay laakiin hadduuba ciidanka qa- dhaqaalahooda siinayo boqolkiiba boqolo maadsan yahay magaaladan waad ogtihiin waxaa ka dhashay beri dhoweed waxaan ku siganay inaan dhibaata naga naga gaarto ee anugu guddi loo bixiyey dhibaatada in la kala qaadaan madax u ahaa taliyaha booliiska iyo taliyaha xoogga iyo taliyayaasha kale nabad su- nabad sugidda iyo inta taliyayaasha waxaan uga mahad celinaa kaalintii ay ka qaadeen nabadaynta gaar ahaan taliya xijaar kaalintii uu ka qaatay aad uga mahad celinaa waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo shacabka soomaaliyeed bisaylka ay ayagu gaareen shacabka soomaaliyeed ayaan ku badbaadnay ayagaa guryahooda soo xirtay ayagaa colaadda ka hortegay ayagaa diiday inay colaadda huriyaan haddii kale ma anaan badbaadnin shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan ee ciidamada amniga la shaqeeyey ee nabadda u horseeday ee biseylkiisa ku bislaystana halkan waxaan uga dirayaa fariin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin
waayahay dhegeystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka een, dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo dhegeystayaal een, isla magaalada muqdisho intiinu kubana magaalada muqdisho maalmo la dhaafi toddobaadadii la dhaafi weliba ku dhacay dilal linjeysido gabdhaha yaryar een, weliba nanka dambeeytay dhacdadii ee, linjeysidii gabartiyarahayti oo markaas dili- la dili surfiin laga dhex xiriiday saas oo kalena weliba jirtay dhacdo kale oo macalin iskuul naagdis dili haddaba shacabka soomaaliyeed saan aragaa arintaaseyti dhacdooyinkaas ee dilalka iyo kufsiga linjeysiga gabdho ee saan aragayan walibana iyo ku fel celiyeyna arintaas ha ka nagati magaalada muqdisho walibana baaq indiraan culamaa udiinka inay arintaas ku hadlaan
waxa weye wax xaaraam eh weye dulmi xaaraan eh weye waxay dadkaas ku mutaysanayaan naarta ilaahay yowmul jahannama baaqiyay ku naqanayaan lagama saarayo ilaahay waa cadaabaya cadaabta ugu weynaa la gelinaya khaalid waaye waa ku- waa ku waarayaa inay joojiyaan waaye gabdhaha masaakiinta inaan la xoogin la dulminin hadday doonayaan hadday jeclaadaan ama rabaanne reerahooda ha u doontaan weligooda ha u doontaan guur hadday helaanne alxamdulilah hadday waayaanne gabdhaha waa buuxaan gabdho kale ha doontaan waxa way xaaraam waay waxay- waxaa la samaynaya waxaan leeyahay waxaan u dardaarmaya ragga soomaaliyeed iyo dhallinyarada hadda soo soo korayso inaysan waxaas ka digtoonaadaan inaysan waxaas samaynin xaaraan waaye wax ilaahay ka caroonayo waaye wax ilaahay aan jecleen waaye wax islaamka aan jecleen waaye wax xataa gaalada xataa aysan jecleen waaye gaal oo gaal eh ma jeclo gabar ma taaban karta hadda dhulka yurubka ani soddon sana ku noolaa dhulkaas ma fahmaysa waxa way haddaa gabar xataa haddaa la hadashay oo aysan ku rabin ee ku dacwaysa waa lagu xiraya maxkamaddaa ku xiraysa iska badaa gacan ah u qaadid iyo waxaa yeeshay hadda dil ah dil naf ilaahay waa xaaraameeyey naf in la gooyo ilaahay waa xaaraamtamey waxaa weeye dhallinyarada waxaa idinka waaninayaa jiilka hadda soo socda inaad waxaas ka waantoontaan wax aan weligiis soomaaliya lagu arkin waaye weligiis aan lixdankiyaa xornimo qaadanay talyaaniyaan ka qaadanay ilaa hadda waxaas weligiis lama maqlin haddoo maanta aan dawladnahay oo annaga dawlad madax bannaannahay oo isticmaar aanan ku jirin oo waxaas la samaynayo waa xaaraan ilaahay ka cabsada joojiya waxaas gabar hala gabar dhaafa ha dilina waxa u yeelina gabaraa idin dhashay waxay- waxaa idin yeelayaa waa- waa dardaarankaas qaata diin ahaan oo idin anfaca iyo adduunye ahaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu culummadu waxaan u sheegi lahaa inay ba- masaajidada ka- ka- ka hadlaan oo wax jimcooyinka ka hadlaan mawduuca ku daraan oo dadka bara- baraarujiyaan aabba kasta oo soomaaliya waxaa uu dardaarma ilmihiisa inuu ku waaniye inuusan gabar xoogin inuusan gabar la hadlin inuusan gabar hadduu la hadlayn waalid bay leedahay reerahooda ha u doonta islaamku saasuu qabaa culummadu waxaan ku baraarujiya waba hadlaayaan culummadan culummadan culummaa suumiya waa garan waaye inay hadlaan weeye wasaaraddan oo la leeyahay arrimaha diinta waaye wax ay qabanayso male wax ha qabtaan ayaga naftaada ba- hase- ra- baabuurra magaalada ha ku sii daayaan oo cod- ha lagu- codbaahiya ha lagu- ha- ha lagu xiro ha la hadlo waxaan xun waay wax xun oo da- dalka ku soo birayo wax loo dulqaadan kara maayo culummadana waa ku dardaarmaa walaalahayga eh inay inay ka ka hadlaan masaajidada dadka khudbada dhegaysanayaan ilmahooda inay waxaas baraan waaye ee ku waaniyaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalle haddii aad iga su'aasho xagga gabdhaha maantay dhibaatadu ay ku soo badatay dhibaatadaas gabdhaha waa mid xun oo xun oo xun diinta islaamkana ku xun ee markii la fiiriyo xagga bini'aadinimadana wax jiraba maaha midda kaleetood aniga waxaan dhihi lahay rahliyahaantayda qof waliba haddaan alla kuu diiday madaxeeda ha duubato ilaahay dartiisna ha u duubato labadii mitir baa la gelayaa qof walibana wuxuu inta adduunka kala tago ayuu aakhiro la tegayaa taas waa midda wacyiga ah iga ah haddii lagu laabto waxay aniga ila tahay fikirkayga markii aan ka hadlo dhaqankan waa dhaqan xun waa dal kale dad looga soo duulay ma garatay xaggan dhaqankan dhaqan muslimnimo maahay waa dhaqan yahuudeed yahuudduna calaanshaa meel kastaba waxay ku bixi kartaa dhaqaalo iyo si sulxis liidhaa waxaana loo soo adeegsadaa dad muslimnimo sheeganaya aniga waxaan dhihi lahay fikir ahaantayda markii layga waraysto ee gebdhaha soomaaliyeed waa gebdhahaynii waa gebdhihii lala dhashay waa kuwa aan dhalnay waxa mustaqbal haddii aana annaga aana u raadin gebdhahaas way la yacan yihiin waxay ila tahay ay ila tahay boqolkiiba boqol in aa wax laga qabto ma garatay shaqadaas dad baa mas-uuliyad dusha saartay qofkii lagu soo qabto maxkamadda waa in sida cadaalad ah loo marsiiyo
horta si aad ayaan uga xunnahay waxaan uga xunnahay tahay mar waxaan aragnaa gabadhaha in la ballansado lagu soo gamo dabaqada hoteelada in la geysto kabacda laga soo gamo daadho waxaa ka dhacday degmadan la yidhahdo dharkeynley yani kaawaguday ma la yidhaahdo waxaa ka dhacday in gabar gabar la jarjaray oo lagu riday digsi digdigsi amuureed mafarmaysaa marka taas horta aad aad horta anugu xumaanay ileen gabar waana dhashay waan dhalnay waanu dhaxnay maxaa yidhahdaa weynoo dhaxday marka in dhibaato loo geysto hooy soomaaliyeed dhibaato in loo geysto horta waa dhibaato aad aad u weyn waan ugu xunaa aad aad ayaan ugu xunaa weliba taasna arrintan waxaa lagu hortegaa lagu hortegi karaa laguna jari karaa gabdhaha soomaaliyeed in horta ii horta inay garab iska helaan horta gabdhaha garab hadday iska helaano qof kasta la kulmaayino haddii isla wada socdaano yidhahda maanta qof hebel ayaa maanta kulmi rabnaa ay halal nala socda haddii yidhaahdaano gabar kastaba dhib kasta ku dhacayo waa la ogaa karaa famuse waxaa lagu ogaa karaa xataa saaxaab gabarkaas waxay leedahay saaxaabay leedahay saaxaabteeda waxay la wadaagi kartaa qof maanta la kulmayso kulankaas maanta ayaan rabaa inaan sameeyo saaxaabaysa gabaran aan samayn karnaa mar gabadhaas waxay samaysanaysaa waxaa maanta waxaa isticmaalnaa internetka isticmaalnaa sooma waxay samayn kartaa iyadoo sheekada wadato ayay macnaha recordinay samayn kartaa in recording ay duubto qofkaas wuxuu xogtiisa ku hadlaa waxbuu samaynayo la ogaa kara qofkaasi kaas waa la samayn karaa dalwadda fitranka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta madaxda noo ah dhammaantoodaba waxaan baqi lahaa horta inaan cadaalad loo sameeyo gabdhihii soomaaliyeed maanta gabdhihii soomaliya cadaalad maba helaanaba waxayse ku helayeen waxay tahay gabdhihii waxay noqdeenba inay cabsadaan baqdina qurshitaba inayso maanta waxaan jeclaan lahaa gabar kastaba inay banaanka soo baxdo ay soo baraarujiso fahmaysaa idaacadaha inay soo istaagaan yidhaahdaano dumarka soomaaliyeed waxa loo qabto in badan waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya iyo culimaddiinka waxaan dhihi lahaa dumarka soomaali gabdhaha soomaaliyed waxaa loo qabto rag kastana saan waxaan sameeyeyna waxaan jeclaalaha in in maxkamad lasoo saaro cadaaladda waxay tahay sideedaba qof qof hadduu dilo in maxkamad lasoo saaro wixii asaga ciqaabu marsa oo ciqaabu lahaa horta yaa la dhihim horta xabsi yaa la gelinin kaas in la dilaanba aniga waxaa laaba in la in asaga sidaas siduu asa sameeyo aniga in lagu sameeyo in la jarjaro ama maxaa yidhaha in la toogtaba taasaan jeclaa weliba aniga si sidii ragga soomaaliyeed ee tusaal qaataan taasaan ilaa ana anba ahaadee anba ahaadee dhibkaas haddaan geysto in lagu qaadaan jeclaa weliba wallaahi waa barnaamij aad u xun waaye haddii barnaamijkaas oo ah tacadiga loo geysanaya gabdhaha soomaaliyeed weliba haddana ay tahay carruur waxa loo geystay ay tahay oo oo carruurtii maanta u baahnayd in in wax la baro in waddanku ay lagu tusanayey oo si xun loola dhaqmo wallaahi waxaan aad uga xunnahay dad soomaaliyeedna waxay raalli ka yihiin maaha midda kale arrintaas waxaan sa odhan karaa waxa weeyaan doorkii culummada ayaa ka gaabsaday oo dadka wacdin lahaayeen dadka xusheegi lahaayeen dadka ka wacdin lahaayeen dhibkan iyo waxyaalahan marka anigu waxaan qabaa inay doorkii culummadu meesha ka maqan tahay ay u baahan tahay in laga wacdigeliyo oo dadku ay u kacaan oo culummadu u kacdo ay u sheegaan dadka waxan inaysan wax fiican ahayn loo sheego insha allah baan kaa mahadcelin waraysiga haa waa ka noqon kartaa qofka haddii aan cadaaladii u helin qofka waxaan dhibka sameeyey haddii uu cadaalad helin oo beri ka maalin uu marayo magaalada uu marayo oo aanan aanan wixii laga haddii haddii wixii uu ku habboonaa la marin dee waxa weeye iyadana ka qayb qaadan kartaa sababtoo ah nin walba wuxuu sameynayaa wuxuu doonu sameynaya haddii aan cadaaladda aan la marin nin walba wuxuu doonu meeshuu doonu ku samayn karaa marka anu waxaan on lahaa waa in dadka soomaaliyeed ay u kacaan ay xag dowlad ahaade xag culamo ahaade in dadka laga wacgeliyo dhibkaas laga hortago waxaan dhibka ku wada gabdhaha soomaaliyeed carruurta yar ee aan qaangaarin sida xunuu la dhaqmaya in laga hortago waa muhiim waaye aad baan u soo dhaweynaynaa arrintaas weliba reer muqdisho inay arrintaas meel ay ka qabtaan waddankooda ay habeeyaan oo dadkooda ay u naxaan oo dadkan dhibka geysanaya laga qabto oo meel laga saaro oo cadaaladda la saaro maxkamadda la saaro
waxaan ka hadlayaa kufsiga gabdhaha loo geysanayo maadaama nahay iyo dilalka isla socdo iyo falalka arxandarrada ah oo mar walba ka dhaca soomaaliya aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan leeyahay culamaa udiinka odayaasha dhaqanka dowladda dadka mas-uulka ka ah in arrintaas xal laga gaaro xukun adag laga soo saaro maadaama aan nahay annaga aabbayaal soomaaliyeed dhalay gabdho muxuu ahaay falalkaas guraacan waxaan leeyahay si muxuu ahaay si oo ha looga soo horjeesto si adag ha looga soo horjeesto xukunna ha laga soo saaro cid allaale iyo ciddii falkaas geysatane shareecada islaamka ha la waafajiyo arrinkaas waxaa lagu soo afjari karaa in shareecada islaamka lagu dhaqo oo muxuu ahaay siday tahay la marsiiyo iyo iyo muxuu ahaay ciqaabta ay leedahay arrinkaas
wallaahi aad iyo aad ayaan ugu xunnahay gabdhahan soomaaliyeed oo dilka loo geysanayo waa gabdho masaakiin gabdho wayna lashteen wayna dhaleen waynala joogaan aad iyo aad ayaan ugu xunnahay gabdhahan masaakiinta oo la dilaayo oo bilaamicna darada loo dilaayo gabdho soomaaliyeed waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliyeed waxaan codsanaynaa inay arrintan si deg dega wax ugu qabtaan waa dad masaakiin gabdho soomaaliyeed oo masaakiin oo dhib loo geysanayo oo waxaan halaynin marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa iyo culummada iyo ummadda soomaaliyeedba inay arrintan wax weyn ay ka qabtaan wallaahi waa culummada waxaan ujeedin lahay inay oo ay ka hadlaan arrintan oo gabdhaha masaakiinta dilka loo geysanayo iyo kufsiga loo geysanayo inay ka hadlaan dowladdan ay wax ay ka qabtaan barnaamijka kufsiga gabdhuhu waa foolxumo aad iyo aad u xun waana wax laga dhiidhiyo runtii waxaana keenaya dhibaatada iyo gidorada waxaa mataqaanaa tacadiyada loo gelisay waxa uu keenayaa dalkii muqaadiraad fara badan iyo waxyaalo noocaasa mataqaanaa isticmaalaya waxaana la rabay culimmadu inay dalka baraarujiso oo maxay ahay tooy dalka maaragtay dhallinyaradan hallaabayso maaragtay dhibaatada geeninaysa mataqaanaa juhdi awood badan la saaro iyo dowladda iyo waxyaalahaas oo dhan ilaahayna wuxuu yidhi mataqaanaa walaa taqrabu sila inuu kaana faaxishakan wasaa sabiilan waa waddo xun mataqaanaa waddadaasi maaragtay dalkii haddayba cilmiga iyo mataqaanaa diinta baran lahaayeen oo maaragtay arrintan aad u dhuuxi lahaayeen waxaanoo dhibaato ama dhaceen gabdhuhu xur bay leeyihiin sharaf bay leeyihiin waa hooyooyinkeen waa walaalaheen waa mataqaanaa dhanna looma dhaafi karo marka arrintaa aad iyo aad baan u cambaaraynayna haddaannu nahay shacabka soomaaliya oo magaalada muqdisho ku nool aad baannu ala xanaaqnay mataqaanaa arrintan gabdhaha loo geysanayo waayahan dambe oo maaragtay ay soo badatay hadda u dambaysa mataqaanaa macallimiin baa la sheegaya xitaa gabdho bireeyey oo xaasaskoodii ah kuwo mataqaanaa la dilo mataqaanaa dugsi luu riday maraa walaalay arrintaasi arrin aad iyo aad u foolxum weeye walaahi culimmada iyo mataqaanaa dowladdu waxaa u xil saaranba mataqaanaa wasaaradahan diinta iyo awqaafka waxaa la rabay maaragtay arrintan oo dhallinyarada iyo maxay barnaamijyadan diinta inay xoogga saaraan oo juhdiga saaraan waxaan leeyahay arrintaas dawlad maaragtay waa ka gaabiyeen haddii maaragtay aan ku soo dhowaado culimmada laftoodu mataqaana doorkoodii waxaan malaynaa inuusan aad u muuqan waxaan culimmadii qaar maaragtay meelahaas isyala oodan qaar masaajidadaba aan soo dhaafin waxaa la rabay maxaadirooyinka in la keeno mataqaana fadaarayaasha bannaanada loo soo saaro diintu maaragtay haddii masaajid iyo mataqaanaa laa maxaadireeyo dhallinyarada ma imaalayso fadaarayaashaa la rabay inay u soo bixisay maaragtay culimmadu diinta oo gaadhsiiyaan oo meel walba yimaadaan oo ka hadlaan qolada dawladduna maaragtay juhdi inay saarto oo wasaaradda diinta oo qofku ay juhdi saarto say maaragtay dhallinyarada waxaa la bedeli lahayd oo dalkan bannaanada fadhfadhiya muqaadiraadka iyo balaayada isticmaalaya loola horkedi lahaa marka arrintan maaragtay waxaan leeyahay dawladda iyo culimmada iyo maaragtay shacabka waa awooddaas saareen ilaahay waddankana hanoo islaaxiyaan leeyahay taasi arrin aad u foorxun waaye waa dhaqanka islaamka ma qabo qof walba wuxuu geystay in ciqaabtiis la mariyo ayaa wanaagsan shar islaamkana qabo waxaan baaq u jeedaa mas-uuliyiinta dalka maamusha inay arrintaas wax ka qabtaan qofka walba islaam ha ama culum ha ama maam ha ama mas-uuliyad aadua in gabdhaha falka lagu helayo oo falka loo geysanayo in laga hortaga ayaa wanaagsan bulshada soomaaliyeed aad baan ugu xunnahay annagan waxaan dhalnay gabdho gabdhan way nala dhasheen gabdhan waa qabnaa ooin waleynaa marka tacdiyada gabdhaha loo geysana aad baan uga xumahay arrinkan waxaan jeclaan lahay in dadka dhibkaas geysana cadaaladda la horgeeyo sidii oo cadaaladda dhibta qeetaan waxa looga qabto culammada waxaan qabaaqi lahay waa inay dadkaaniyo dadka dhibka nafku keena waa in xasuuqa iyo dhibka ay toojinayaan oo cadaaladda dadka la horgeeyo magacayga waa shaakir axmed cadow
waayahan dambe waxaa ku soo badanaya gabdhaha in la kufsado lana dilo Ee, taasi waxay u taallaa dowladda ku- eh, dowladda federaalka soomaaliya maxkamadaha waxaan ka codsanaynaa dadka saas yeelo oo falkaas loo soo xiro in aan la sii deynin oo la dilo diinta islaamka waxay ka qabto in la marsiiyo culamaa u diinkana waxaan ka codsanaynaa inay masaajidaha ka hadlaan oo doorkooda ay ka qaataan
hadduu shaqaaraya hadduu shaqaaraya Komiseer, aan komiseer. Hadduu shaqaaraya hadduu shaqaaraya Komiseer, aan komiseer.
waayahay dhegeystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararka ee wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo qeybasha inka dambe iyo hasdiirahayna gudoomiyaha gobolka banaadir waan ee duqa magaalada een, ah, cumar maxamuud maxamed cumar filis weliba uu sii dhigay een, mashruuc reedlanka dhisow een, xarunta degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filis weliba usa eh, dhagaxdhig kureed ku hadalay ahmiyadda dhagaxdhiga sayti een, ah, xaruntada dhagaxdhigi in lay bulshada iyo weliba dowladda
aadaad u mahadsantihiin Eh, reer cabdicasiis marka reer cabdicasiis eh, fursad iyo nasiib ayay u heleen inaan u soo kordhinno eh, mashruuc kale oo dib u dhis ah mashruucaas oo ah dib u dhiska xarunta degmada cabdicasiis Dib- dabodhiska degmada waxa uu qayb ka yahay dabodhisyada ballaaran ee ka socda maamulka gobolka banaadir ee- ee degmooyinka gobolka banaadir aan idhaahdo uuna wado maamulka gobolka banaadir mudanayaal iyo marwooyin cabdicasiis degmada cabdicasiis ma aha mashruucii ugu horreeyey oo horumarneed oo loo fuliyey sidaad sida aad og tihiin hase yeeshee waxaa laydinka rabaa maalintii dhagaxdhigga waddadan aan idin sheegay inaad ku dadaashiin nadaafaddii waddada meel kasta oo dib loo hagaajiyo ama la dhiso eh, inaan idin xaaqno idinkuguma dari karno marka mas-uuliyiinta degmada iyo bulshada degmada oo iskaashaday waxaa laga rabaa inay muujiyaan bilicda iyo nadaafadda degmada ma aha reer cabdicasiis keliya ee waa degmooyinka gobolka banaadir oo dhan sidaas ayaanu ugu sheegnaa Eh, haddii meeshii shalay lacagaha faraha badan oo malaayiinta doollara la geliyey muddo yar kadib ay noqoto meel qashin qub ah ay noqoto meel eh, ciidda iyo qashinku ay iska bugaaran yihiin ama biyo wasaqi ay yaaliin taasi ma aha midna dhiiri gelinaysa bal way na niyad jebinaysaa marka eh, aan ku ballanno marka inaan annaguna suuro gelinno meel kasta oo u baahan dib u dhis oo u baahan dayactir oo u baahan bilic muujin iyo iyo iyo nadaafad u baahan eh, inaan idinka caawinno wixii adinka karaankiina ka baxsan waa mahadsantihiin aadaad u mahadsantihiin mahadsanidin marka ballanteenu waxay tahay inaan soo kordhinno dib u dhiska sida haddaba uu u socdo inuu u sii socdo la soo badiyo adinkana meeshii la dib dhisay iyo guud ahaan eh, deegaanka ama degmada cabdicasiis dhulkeeda oo dhan aad ku xajisaan meel nadiif ah oo bilic leh oo qofka maraya uu dareemayo dalkiisii magaaladiisii degmo ka mid a oo nadiif inuu marayo Eh, haddii la awoodi karo in waddooyinka aad ku lagu xiro nalal waddooyinka gaar ahaan kuwa la dhisay kuwa la dhisay Eh, guryaha hortooda nalal lagu xiro Eh, waxaa lagu jiraa eh, bishii xurriyadda waa bishii juun oo dalkeenu uu qaatay xurriyadda iyo kowda luulyo labadaas maalmood ayaa foodan lagu soo haysa waxaa laydinka rabaa marka meel kasta in dib loo hagaajiyo la qurxiyo guryaha xarumaha kale goobaha ganacsiga meel walba nadaafadeeda lagu dadaalo aan dhammaanteen uo noqonno ee xorriyaddu inay naga muuqataa la rabaa da- dal xura oo lixda sano xur ahaa in ka badan oo haddana burbursan oo tacbaana xoogaa waa okay maaha waa laga roy marka dad xura dalkooda dhistay no- m- niyadoodu fiican tahay dadaal wada gacantooda wax ku qabsanaya sidaas inaan noqonnaana laga rabaa kaalintiina qaata teenar waa qaadanaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
Hadduu shaqaynaya. Hadduu shaqaynaya. Gubbiskee, kan gubbiskee. Hadduu shaqaynaya. Hadduu shaqaynaya. Gubbiskee, kan gubbiskee.
waayahay dhegeystayaal guud ahaan weliba antaaka gabagooyey ee barnaamijka dabagalka wararkii oo waraysyada idaacadda raadiha baydhabo barnaamijkan weliba hasin saaray waana disin guldaraysyaanu saaxiibkii maxamed raxmaan ibraahim jiiro ee xasan aadan khayr xasan jookar farsameeyey kama hasintiin barnaamijyadii wararka kubo barnaamijyada idaacadda raadiha baydhabo siisiina daraysan dhegeystayaal asxaabta weliba mahadnagaanaysa ti sagaal dhibic shan oo darati saasoo kale asxaabtay live streamka baraha bulshada nabadgednabdhow musaasi dhegeystayaal barnaamijkan barnaamij nimadan diladan ku kulmaana sidaasoo nabadgelyo iyo heestan dhagaan adiirayt